Guddoomiyaha degmada Cabudwaaq Muxyidiin Aadan Weli oo uu wehelinayo madaxa caafimaadka degmada Cabudwaaq ayaa waxa ay booqdeen cisbitaalka Cibaado oo ku yaala magaalada Cabudwaaq kana mid ah cisbitaalada bixiya adeegyada caafimaad waxaana gacanta ku haysa cisbitaalkan hay'adda Hirda. Guddoomiyaha iyo mas'uuliyiinta kale ayaa waxa ay u kuurgaleen adeegyada uu bixinayo cisbitaalka oo lagu soo kordhiyay qeyb la jiifiyo carruurta nafaqa darrada ah. Dr. Maxamed Jaamac waxa uu ka mid yahay howlwadeenada cisbitaalka Cibaado ee magaalada Cabudwaaq waxa uu ka warbixinayaa qeybta carruurta ee lagu soo kordhiyay cisbitaalkani.
haddii xoogaa aan ka warbixiyo barnaamijkan hadda koley wixii warbixina guud ee waa lain siiyey Een, barnaamijkan hadda oo soo kordhay oo deegaanadan ee waqooyi galmudug dhow u baahnayd oo cabashooyin ka jirtay in muddo ah oo sc-ga ah Een, waxaa bilownay nofembar hadda dadkii ugu horreeyey oo hadda aan qabanay oo admissionka ugu horreeyey waxaan sameynay sagaal iyo tobankii bisha nofembar aan sameynay Een, hadda waxaa jiiftaa dadka inta hadda jiifta waa afar qof hadda jiifta oo sc-ga ahaa Ee, runtii barnaamijkan muddo badan baan ka qaylinay oo aad ah, cabashadan u badinay inta markan kastoo aan miitinada ka qayb galno oo wasaaradda ha ahaato ama unicef ama un-ka wax oo dhan waa sheegayna waana soo bandhigayna in een, magaalo laba magaalo waaweyn laba degmo waaweyn ah oo esi ka jirin oo cawdaaq iyo balanbalaba oo esi iska jirin Een, maadaama anaga o t b aan ka bixina labadaasba oo wixii ugu keyskii ugu weynaa nagu soo nagu soo dhacay anagu ah maadaama ot qofka o t b kugu jira hadduu esi kaa noqdo meel u dirta garan maysid marka hadda alxamdulilah ee, hadda waxaan rajeynayaa barnaamijka hadda baahidii hadda ma dhammaystirna laakiin boqolkiiba hadda suu sheegay afartan in baahida hadda la daboolay Muxyidiin Aadan Weli guddoomiyaha degmada Cabudwaaq iyo sidoo kale madaxa caafimaadka degmadaasi ayaa howlwadeenada iyo dhaqaatiirta cisbitaalka Cibaado uga mahad celiyay sida ay ugu adeegayaan bulshada waxaana ay tilmaameen in ay dadaal ku bixin doonaan sidii loo heli lahaa waxyaabaha uu cisbitaalkani u baahan yahay marka daawooyinka ay yimaadaan oo w h o ay keento eh, ayaa naga caawiyo unicef waxaasaa na caawiyo bartilmari lana ah marka ay keenaan wixii ay keenaan waxaan jecelahay haddii ilaahay yidhaahdo hadda wixii ka dambeeya inaan qaybtiina ay ka siino oo aan nidhaahno qaybtaas waxaana wixii aad ku leedihiin hala siiyo Een, daawo hadda gaar qaarada ugu jirto oo wasaaraddu inta soo dhiibto ay leeyihiin baqaarkii wasaaradda intaasaa ku jirta hala bixiyo ama xarumahaas hala geeyo dabcan een, eed marna ku yeelan maysaan dadaalkiinna waa idinkaga mahad celinaynaa insha allahu tacaala wixii annaga een, idinkaga qareemi karnana garabkiinaa mar walba nahay si shaqada aad wadaan waxa laalay wixii sii socodsiin karaa inaan horey kasii istaagna hadduu alla idmo ama aan hormuud u noqono say kusii socon lahayd idinkana aad wixii aad u baahataan degmada uga baahataan aad maaragtay noo soo gaarsiisaan qaybta esiga oo runtii aad degmada ay ka maqnayd in wax yar oo barsanteej yar ah oo hadda yimaado waa waa aad bay muhiim u tahay intaasna aad kusii shaqaysaan weliba